asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada oo xubinteenna murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaa alaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhad waana xubinteenna murtida maanta een hadba dhinac ka soo qabanno mideenan maantana haddii eebba idmo waa mid ka mid ah kuweennii saddexleyda ahaa waana mid ka mid ah xubnaha saddexleyda ah ee midba si u dhacdo middan maantana waxay u dhacaysaa oo ay ka hadlaysaa dhanka nolosha iyo isbedellada iyo waxyaalaha ay noloshu la kulanto waa markii laysku daro dad iyo duunyo iyo duqoodii intaba haddii ilaahay idmahayo xubintana marka waxay leedahay saddex abdo ma lahan saddex abdo ma lahan waxaan u malanaya ereyga abdo waxaa weeye waa mustaqbal wanaagsan ama rajo wanaagsan oo laga yaabo qofkanu inuu ka soo reeyo weeyaan shayganu abdo male wuu hallaabay baa lagu dhihi karaa qofkanu abdo male waa dhaandhaan caadi ah ayaa lagu dhihi karaa ama qofkanu abdo malaho waa dhuqubays iyo waxyaala la mid ah ayaad maqli kartaa marka xubintana waxay ku leedahay saddex abdo ma lahan waa saddexdee saddexda aan abdada lahayn waxay tidhi xubinteennanu saddex abdo ma lahan midka koowaad riti dooh laga waayey wiildaa laga waayey iyo oday dulqaad laga waayey saddexdaasiba abdo ma lahan ayay xubintu leedahay aad ugu fiirsa dhegaystow xubintana waxay ku tidhi saddex abdo ma lahan saddex abdo ma lahan riti dooh laga waayey wiildaa laga waayey iyo oday dulqaad laga waayey saddexdaasiba abdo ma lahan ayay xubinteennanu ku tiiqtiiqsatay iyada oo tusaale cajiiba ina tusaysa ritiga marka dooh laga waayey doohdu waa eray lagula hadlo awrta siaad u ogtihiinba dee soomaalidu ma ahan dad dhagala markaan ku leeay dad dhagala ma ahan ee lo'da waxbay u taqaanaa markay la hadlayso adhiga waxbay u taqaanaa geela waxbay u taqaanaa dibiga waxbay u taqaanaa awrta waxbay u taqaanaa mid walbana erayga lagu yidhi waa uu garanhayaa ritiga dooh markii la dhaho waxaa weeye joogso oo iska daa xaraanka iyo daaqa amaba galgalashada iyo waxyaalaha la mida daah weeyaan oo ritiyow isdeji dooh baa la dhahaa awrta keli ah ayuu eraygaasu gooni u yahay waa dooh ayaa awrka la leeyahay dameerahoo kale inta markaad joojinayso bes baa la dhahaa geeloo kale markaad joojinayso dey baa la dhahaa adhigoo kale inta markaad joojinayso haah baa la dhahaa lo-doo kale markaad joojinayso iyadana waxuna aan ka dheerayn intaas ayaa la dhahaa xubintana marka waxay ku leedahay saddex abde ma lahan riti dooh laga waayey iyo wiil daa laga waayey iyo oday dulqaad laga waayey saddexdaasiba abdo ma lahan haddii marka wiilku isaguna uusan ahayn mid faraqaadqaad badan amaba u baahan in la layliyo laftiisa oo la toosiyo waxaan iska daa sidan daa sidan daa sidan daa sidan daa saa yeel wiilka haddaan la dhihin waxay ka dhigan tahay wiilkaas inuusan mid dhiifoon ahayn ama dareenkiisu uu sare yahay ama mid la layli karo uu yahay ama mid rajo fiican iyo maskax fiican oo wax ku qabto aan lahayn ayaa soo baxaysa wiilka waa in wardaah war joog war xagga u leexo war saa yeel warsasaa kuma dhihin howlaha noocaasa waa in laga helaabay kuleeyihin wiilku inta uu yar yahay sidoo kaleento duq baa lagu yidhi ama oday oday dulqaad laga waayey nin oday ah oo dhallinyaradiiba ka hormaray oo aan dulqaad lahayn oo aan adkaysi lahayn dee waad garanaysaa isna inuusan abdo iyo barako midna lahayn oo hadhow dadku un ay dhihi war nin weyn buuba ahaaye maxaa ku dhacay mahmaada maanta aan ku soo qaadanayno xubinteennan murtida maanta idamka iibe waxaa la yidhi arrinku dhaafay ahey kuma soo celiso ama arrinku dhaafay ahey sooma celiso ayaa la yidhi